alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira xalay waxaynu ka warannay axkaamtii haniimada ayaynu ka warannay axkaamo kale oo jihaadka ku saabsanna waa tilmaamay haniimadiina waa sharaxnay haniimada haniimatu badrin ayaa markaa aayaadka ku soo degeen oo ay ku saabsanaayeen haniimooyinka kale jihaadkuna waa la xukum oo dariiqaasay wada marayaan in wax laga dhabiyo haniimada laga qaataa iyadu ma bannaana alguluul fi lghanaa'im waciid iyo gooddi baa ku soo arooray waman yaglul ya'ti bimaa halla yowma alqiyaama marka taasna waa laga digay aayaadka waxaa kaloo ku sugan inay labada ciidan isu dhowaayeen oo nabiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiintii la socotay inay degeen tog dhinaciisa u dhow ama xiga xagga madiina qolada kalena ay degeen daanta kale ee xigtaa xagga maka ee ka fog madiine ka fog safarkii tijaarada ahaana kama fogayn oo meel ka hoosaysa ayuu ku sugnaa ay gaaladuna uga gurman karto ciidanka gaaladaa ka soo xigay xagga muslimiinta marka haddii lays yidhaahdo oo iyaga xaggooda qabta oo ka daba taga way u gurman karayeen qisadan waxyaalaha lagala baxaayo waxaa ka mid ah nebigu sala allahu alayh wasalam inaanu qeybka ogayn oo ka warqabin wax kastooo dhacaya inaanu ogeyn qeybka bes wuxuu ka og yahay qadarka loo waxyoodo caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul yacnii qadarka loo waxyooduu ka og yahay haybka wixii aan loo waxyoon dadka kaluu kala mid yahay taas kagama duwana safarka quraysheed ee xoolaha badan wada ee tijaarada ah meeshay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiinta la socota ay u mareen waxay ahayd masaafo yar oo dhowr mayl ah intaasay ku baxsadeen haddana nebigu sala allahu alayh wasalam markaa ma ogeyn halkaa marayaan mar baa waxaa la odhanayaa weli hebel ama sheikh hebel waa ahlulkashfi oo adduunyadoo dhan saasuu u taalacanaya sidii madibad hortiisa taalloo kale baa adduunyadoo dhammi u tahay markaasuu meel walba arkaya waxa ka dhacaya cod walbana maqlaya weliba meeshuu doono si yar buu ku gaadhayaayo waa ahlu khadwo tallaabuu u saaxiib yahayoo adduunyadu waxay uga dhigan tahay kalkhatwati alwaaxida tallaabo keli ah halkan intuu tallaabada ka qaadu qaarad kala dhigaya hadduu doono waa soo gaabin karaa hadduu doonana adduunyada darafkeedu dhigi karaa tallaabada waxyaalahaasi waa khuraafaat waxaa caddaynaya rasuulullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam ghaswatu badrin markii ay dhici doonto dee safarka quraysheed ee tijaarada iyo xoolaha fara badan la wadaa muu taalacanayno ma arkayn meeshay marayaan taag yar baana u dhexeeyey taaggaasaa ka qarinay marka waxay caddaynaysaa warkaa ay sheegayeen inay jirin waxay ka dhigayeen wax mustamir oo joogtaa weliba inay tahay sidaas si la eg waxaa kaloo caddaynaya ghaswadii ghaswatulkhandaq oo gaashaanbuurtii gaalada ay soo duushay oo madiine ay dul degganayd oo isweer ka haysay wakhti doora habeenkii dambe nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisii buu ku yidhi qowmka warkooda yaa inoo keenaya waxaa dhacaya qabow aad u daran oo gabadana abaa dhacaysa cabsiduna waa badanta markaasaa cidi hadli weydi qum yaa xudayfa nebigu xudayfuu la hadlay markaasuu yidhi kac orda warka qowmka inoo keen gaalada inooga warkeen qabowga aad buu u daran yaho gabadana daran baa dhacaysaa cabsiduna waa daranta marba hadduu nebigu imagacaabay buu yidhi sidaan uga baaqdaa ma jirto sidii baan dhaqaaqay buui wuxuu igu yidhi waxaad samaysoo soo darrisiisa ayaanu jirin yacanii wax tallaabaa ha qaadin oo adigu markaa waxa ku tallaabsan ficli aad wax samaynaysa ama wax dilaysa ama wax la mid a laakiin bes warkooduun soo sug qabowgiiyo wixiiba waa layga qaaday waxaad ii mooddaa buu inaan kaad soconayo oo innaba wax qabowga aanu jirin sidaan u socdaan gaaladii dhex galay buui meeshoodu waa madow abu sufyaan baa dab kulaalaya oo ciidanka hoggaaminaya dabayl daranna waa dhacaysa waan iska dhex fadhiistay buui haddaan is idhaahda buu yidhi leebka kurid lama waayeen sidaan ugu dhowaaday laakiin waxaan xasuustay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi laa tuxdisanna shay-an waxaad soo darrisiisaa oo samaysa ayaanu jirin markaasaan iska daayay buui abuu sufyaan baa markii dambe wuxuu yidhi war baan sheegayaayo nin walowba ninka kugu xiga aqoonso markaasaa kii hareertayga xigeen ku boodaan ku war kumaad ahay aan kala horriiyey markaasuu hebel markaasaan kii kalena yidhi waxa war kumaad ahay hebel buu isaguna igu yidhi aniga cid waxba ima weydiin se cajiib maa halkiibuu dabeed ka warramay in marka ay guurayaan iyo in lagu ballan furay oo qolyihii gaashaanbuurta qaarkood kaga baxeen meeshanna wax yacni darani kaga dhaceen waxaynay filayn adigu wuxuu yidhi anigu waa guurayaa ninkii guurayo sidii bay ku guureen warkii nebiga ayuu u keenay calayhi asalaatu wassalaam mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa nebigu sala allahu alayh wasalam hadduu qeybka og yaho wax walba isagu daalacanayo maqlayo arkayo uma baahdeen inuu yidhaahdo xudayfow cadowga dhex galo warkooda inoo soo sugo inoo keen waa qodob arrinka ku saabsan ahlu khadwo weli hebel ama shiikh hebel waa ahlu khadwo waa ragga tallaabada keliya u saaxiibka ah oo adduunyadu tallaabo u tahay arladoo dhammi hal tallaabo u tahay nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ghazawaad gelayey iyo duullaanno jihaad wuxuu xaj iyo cumro u soo baxayey wax cadowga gaalaad raadsanayeen oo uu markaa ku gabanayey godkii qaaru sawr masaafaduu sii lugaynayee madiine u socday intaa midnaba miyaa ku maqasheen wax markaa khatwo ah hal mar buu tallaabsaday oo tallaabaduu maka ka qaaday uu madiine sidaa u dhigay ama tuu madiine ka soo qaaday uu maka saa ugu dhigay kullu daalika lama hayo talow cidda la sheegayaa ma derajo nebi maxamed aynu gaadhin miyay gaadhe yay suuragal tahay maya wax dhici kara ma derajo aanu nebigu gaadhin inuu gaadhaa ma suuragal aha ana sayidu waladi aadama walaa fakhra ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam saas aawadeed ashyaada noocaasa waa inaan lagu kadsoomin allah baa awoodda iska leh allah baa qaybka og ilaahay baa wax walba ka warqaba addoommadu si kastoo derajadoodu u korrayso waa addoommo ilaahay uun ilaahay qaadir waa ku yahay inuu dee daalacsiiyo ashyaada qaarkood inuu daha uga qaado inuu waxa weeye tallaabadooda fogeeyo oo meel fog ay dhigaan laakiin min xaysu alwaaqic qudrada ilaahay waa suuragal iyo waa kala duwan tahay waa wax waaqic oo dhacay waa laba shay oo kala duwan waa rumaysanna ilaahay wax walba inuu awoodo laakiin cid la odhanayo awood bay u leedahayoo sheekh hebel baa sidaa awooda oo laga dhigaayo inay ka mid tahay awooddiisa iyo karaamaadkiisa inay ka mid tahay ta marka waxa weeye la diidaya taas wey allah wuxuu yidhi waaclamuu ogaada annamaa hanimtum ay ana aladii kii hanimtumuuh a hanimaysateen oo gaalada ka furateen oo dagaal kaga furateen oo leehamaad waa mawsuul rasmiga musxafka waxaa loo qoraa siday saxaabadu u qoreen qoraallada waxaa kala jira rasmi istilaaxi ah oo caadi ah iyo rasmi khadulmusxafi ashariif qur'aanka sida loo qoray qur'aanka sida loo qoray bes waxaa loo qoraa sidii saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam u qoreen laakiin rasmiga istilaaxiga wuxuu leeyahay qawaacid lagu heshiiyey waxaynu u jeednaa hadda maadani siday agsarku mareen waa mawsuul rasmiga istilaaxigana anna iyo maada waa la kala jaraa waa rasmiga caadiga istilaaxiga ah laakiin rasmiga musxafka waxaad aragtaa in laysku daray masaaxiiftii imaamka cusmaan u qoray baa qaarna isku darayeen qaarna ay kala jarayeen laakiin rasmiga istilaaxiga ah marka la qorayo maada mawsuulka gaar baa la taagaa annadana gaar baa loo qoraa waa inaad ogaataa in labada dhigaal kala duwan yihiin waxaa la yidhahdaa khataani laa yuqaasaan khatu lmusxafi ashariif wa khatu lcaruud labada khad lama qiyaasto yacni sidooda sidii loo qoray khadul caruud waxaa loo jeedaa taqdiica la googoynayo marka halkan maada waxaa loo badiyay inay mawsuul tahay bacdulculamaa oo u fasiray waa jiraan inay masderiya tahay oo anna haniimatakum u fasiray yadiyo ficilka ka dambeeya in masder laga dhalaalinayo laakiin wejiga sii fiicani waa mawsuulka waaclamuu waxaa ogaataan annamaa hanimtum ay ana aladii kii hanimtumuuh aad furateen oo haniimaysateen oo gaalada kaga furateen dagaal min shayin xaaluu shay ahaaday shaygaa waxaa soo gelaya wixii yaraa iyo wixii badnaaba xata alkhayt waalmikhyat bay yidhahdeen culammadu kulay tahay irbadda iyo dunteeda kulay ku tahay fa anna lilaahi khumusahu ay fa xukmuhu xukunkiisu anna lilaahi waa inuu ilaahay u sugan yahay khumusahu shan meeloodow meel ahaan wa lilrasuuli rasuulkana sala allahu alayh wasalam uu sugan yahay walidilqurba qaraabada nebigana sala allahu alayh wasalam uu sugan yahay khumus walyataama agoontana uu sugan yahay khumus shan meeloodow meel ahaan waa khumusulkhumus baa loo jeedaa waalmasaakiini kuwa baahanna uu sugan yahay khumusulkhumus wa bni sabiili ina waddo waxaa loo jeedaa musaafirkii ama socdaalkii uu u sugan yahay khumusulkhumus maxaa ibnu sabiil loo yidhi ibnu sabiil waa ina waddo waxaana loo jeedaa kii socdaalka ahaa baa loo jeeda yacni si kastuu u sharaf badnaa oo hebel la odhan jiray mar hadduu socoto yaho waddo hayo dadka uu qariibka ku yahay dhex marayaa waxay u garanayaan ma jirto bes waxay arkayaan waddadaa inuu hayo marka wax qareena oo aan waddadaa ahayn ma haysto waddadaasunbaa u tol ah tol kale ma haysto in kuntum aamantum billaahi wamaa anzalna in kuntum haddii aad tihiin aamantum qaar rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey wamaa anzalna ay wa bimaa anzalna iyo kaanu soo dejinnay rumeeyey wamaa anzalna ay wa bimaa anzalnaah calaa cabdina addoonkayagii aanu ku soo dejinnay addoonka waxaa loo jeedaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waa addoon ilaahay qaar baa waxay moodayaan in la yidhaha nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waa addoon ilaahay inay taxqiir looga jeedo war taxqiir maahay waa sharaf waa sharaf waa cubuudiya khaasa addoonnimo gaara weeye cubuudiyada khaaskaana waxaa laga tilmaamaya xaqii addoonnimo inuu gutay oo uu yahay caabid lilaah mid ilaahay caabudaya cubuudiyadu waxay u qaybsantaa cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa cubuudiyada caamka waxaa loo jeedaa yacni mamluukuun lilaah inay yihiin yacni ilaahay baa le oo abuurtay oo ku tasarrufaya oo mulkiya macnaha caamkaa haddii loo jeedo gaalkiiyo muslimkuba waa addoommo ilaahay oo dee ilaahay baa leh cubuudiya khaasa maxaa looga jeeda waa bimacnaa caabid lilaah waa mid ilaahay caabudaya keligii buu caabudaya allah oo qura laa yushriku bihi shay-an ciduu la wadaajinayaa ma jirto marka waa sharaf weyn saas aawadeed qur'aanka mawaadic cadiiday ku soo aroortay in nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ilaahay ku itlaaqaya addoon ilaahay inle waanu amray nebigu sala allahu aleyh wasalam in la yidhahdo waa addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay laa tutruunii kama atrat inasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh wuxuu idhi ha ugu talax tegina ammaantayda sida ina maryamaba kiristaanku ay ugu talax tageen inama ana cabdun waxaan ahay oo qura addoon faquluu cabdullaahi wa rasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii ilaahay waana rasuulkii ilaah wamaa anzalnaa calaa cabdina yowma alfurqaan wamaa anzalna ay wa bimaa anzalnaahu kaanu soo dejinnayna rumeeyey calaa cabdina addoonkayagii aanu ku soo dejinnay muxamed ahaa calayhi asalaatu wasalaam yowma alfurqaan maalintii kala saarka xaq iyo baatilka la kala saaray oo xaqa la muujinayay xaqnimadiis baatilkana la dullaynayey oo baatilnimadiisa la caddaynay yowma alfurqaan waxaa loo jeedaa yowma badrin maalinta beder baa waxaa lagu magacaabay inay yowma alfurqaan tahay ka bedelo yowma altaqa aljamcaan aanu ku soo dejinnay yowma altaqa aljamcaan maalintay kulmeen labada jamac labada jamac waxaa loo jeedaa jamca gaalada iyo jamca mu'miniinta loo jeeda haddaad tihiin qaar rumeeyey ay famtasilu dalik sidaa imtihaala jawaabu shardigu waa xadfan yahay waa la qadaraya ya siyaaqaana laga fahmaya culamada qaar waxay qadareen faclamuu dalik taa ogaada iyagoo waclamuuda hore ka soo qaadanaya iyadoo waclamuuda hore ka soo qaadanay bacdu ahlicilmina waxay jawaab shardiga ka dhigeen famtasiluu daalika sidaa fuliya oo haniimada sidaa u qaybiya sidaa u qaybiya lilaahi waxaa loogu bilaabay fa anna lilaahi waa istiftaax iyo tabaruk ta kale waxaa la tilmaamayaa cidda qaybinaysa inuu allah yahay marka shan madax baa loo qaybinaya innagii sheegnay shan madax marka loo qaybiyo haniimadii ama furkii gaalada laga furtay afar meelood waxaa loo qaybinayaa raggii ku dagaalamay ayaa loo qaybinaya halshanaadka soo hadhaa shan meelood loo sii qaybinaya markaasaa shantaa waxaa la kala siinayaa lilrasuul iyo lidilqurba iyo walyataama waalmasaakiin iyo wabni sabiil waa shantaas waxay culammadu isweydiiyeen rasuulkii markii la oofsaday calayhi salaatu wasalaam sahmigiisi ma dhacaya mise ma dhacayo culamada qaarkood waxay yidhahdeen sahmigiisi waa dhacaya oo qaybta laguma soo darayo bacdi kalea war qariiba la yimi oo yidhi walidulqurbaana waa dhacaysaa saddexda madaxa kaluunbaa loo qaybinaya sidaa abu xaniifa laga sheegay laakiin wejiga saxiixii waxay tahay qaraabada nebigu sala allahu aleyh wasalam marba inaan saamigoodu dhacayn ee uu baaqi noqonayo saamiga rasuulkana calayhi salaatu wasalaam culamada kale waxay ka leeyihiin laba qowl ra'yigaa hore marka laga yimaado ra'yi odhanaya saamigii waa baaqi noqonaya laakiin masaalixdaa lagu bixinaya caamka ee muslimiinta baa lagu bixinaya iyo ra'yi odhanaya maya imaamka ayaa ku tasarufaya bixasabi almaslaxa sidaa odhanaya wallaahu ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ilaahay u ahaaday mid u awood badan mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdaan calaa kulli shayin shaa'ahu ay qadaraan qadiirun calaa iijaadihi shay kastuu ilaahay doono wuxuu awoodaa inuu jirsiiyo tafsiirkaasi waa qaasir macnaha ka caamsan baa ka fiican oo waxa uu ilaahay doonoo keliya miyuu qadiir ku yahay mise wax kasta oo suuragal ah ha doono ama yaanu doonin ayuu qadiir ku yahay jawaabtu waxay tahay asaani ka labaad weeye wax kasta oo suuragal ah oo daatadiisa mumkin u ahoo u suuragal ah ilaahay qadiir buu ku yahay ama ha doono ama yaanu doonin ashyaa aanu dooni doonin inay dhacdo ayuu rabbi awoodaa wuxuu doono inay dhacdona waa awoodaa markaa sida fiicani waa tacmiimka id antum bilcudwati addunyaa wa hum bilcudwati alquswa ay udkuruu waxaa xustaan id antum goorta idinku bilcudwati addunyaa kaa'inuuna bilcudwati addunyaa a ku sugnaydeen cudwada waxaa la yidhaha naaxiyada ayaa la yidhahdaa ama dhinaca cudwa markaa tog ayaa wuxuu leeyahay laba daamood marka daanta dhow ee xagga madiine u dhow daantaasaa ku sugnaydeen cudwah iyo cidwah mid walba waa la akhriyo waa laba qira'a oo sabci ah waana musallasulcayn bana culammada qaarkood shaad ahaan waxay yidhaahdeen cadwana waa la akhriyey laakiin iyadu waa shaadda waxaase qur'aannimo loo akhriyey godaalka iyo hoosdhiga maxaa cudwo loo yidhi cudwo waxaa loo yidhi celinta ay biyaha celinayso qarka toggu biyuhu inay xaggaa qabtaan dee waxaa soo celinayaa gebigaasaa soo celinaya geesta kale inay qabtaanna gebiga kale ka celinaya marka cadat ilmaa waxaa loo jeedaa manacathu macnaha laga tilmaamaya saas ay udkuruu waxaa xustaan id antum goorta idinku bilcudwati addunyaa a ku sugnaydeen daantii togga ee xagga madiine u dhoweyd wa hum iyagu gaaladuna bilcudwati alquswa daanta madiine ka fog ay ku sugnaayeen ee togga waarakbu asfala minkum waarakbu qoladii safarka ahayd ee rakuubada saarnayd waa kuwii tijaarada waday asfala minkum waxay ku sugnaayeen meel idinka hoosaysa ay fii makaanin asfala minkum waxay ku sugnaayeen meel idinka hoosaysay ku sugnaayeen wowga warrakbu waxaa ku bannaan in laga dhigo cadaf oo antum lagu cadfo iyo weji labaadoo ah in laga dhigo xaal waxaa halkaa ku kala sugnaydeen walxaal alrakbu qoladii rakuubada saarnayd waa safarkii baa loo jeedaa tijaarada wadaye asfala minkum ay fii makaanin meel ay ku sugnaayeen meeshaasoo asfala minkum idinka hoosaysa xagga khooriga xigeen walow tawaacadtum haddaa ballami lahaydeen yacnii idinka iyo gaaladu haddaa ballami lahaydeen oo dagaal ah ku ballami lahaydeen lakhtalaftum fi lmiicaad waxay isku khilaafi lahaydeen ballanka walaakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula ay walaakin jamacakum ha yeeshee ilaahay waa idin kulmiye calaa hayri miicaad ballan la'aantii buu idinku kulmiye liyaqdiya allaahu suu ilaahay u xukumo bimacnaa qadaa'an u fuliyo amran arrin arrinkaasoo kaana ahaaday mafcuulan mid la samayn doono ilaahay cilmigiisa ku ahaaday ou ilaahay sii ogaa in la samayn doono culamada qaar waxay qadareen talaaqaytum waa kulanteen liyaqdiya allaahu amran kaana mafcuula culamada qaarna jamacakum waxaana sii fiican jamacakum oo ficilullaahi in la tacliilinayo baa sii fiican liyahlika man halaka can bayina liyahlika waxaad ka beddeshaa liyaqdiya waa idin kulmiya ilaahay liyahlika si uu halaagsamo man halaka kii halaagsamay can bayina ay bacda bayina xujo cad dabadeed si uu halaagsamo wa yaxyaa iyo si u noolaado man xaya kii noolaaday can bayina ay bacda bayina can waa loo isticmaalaa wakhtiyada qaarkood bimacnaa bacda mislu qowlihi tacaala latarkabunna طabqan can طabq ay bacda طabq wa ina allaha ilaahay la samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay id yuriikahum allahu fii manaamika qaliila ay udkur waxaad xustaa id yuriikahum allahu goortuu ilaahay ku tusinayey gaalada fii manaamika ay fii nawmika hurdadaada gudaheeda uu kugu tusinayey nebi muxammedow calayhi asalaatu wassalaam qaliilan xaal ay yar yihiin uu ku tusinayay walow araakahum hadduu ku tusin lahaa kaiiran xaalay fara badan yihiin uu ku tusin lahaa ru'yada xulumiyada culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen ra'aadu markay riyo la macno tahay laba mafcuul bay qaadataa haddii sidaa lagu socdo waxay noqonaysaa hamsada marka la geliyana inay mafcuul saddexaad u gudbayso calaa haada qowlkaa haddii lagu socdo kasiiran iyo qaliilan waxba la xaalayn maaye mafcuul kale ayay noqonaysaa saddexaad laakiin culammada qaar baa yidhi may hal mafcuul bay qaadataa tacdiyadana waxay ku gaadhaysaa mafcuul labaad calaa haada waxay noqonaysaa in la xaaleeyo qaliilan iyo kasiiran calaa hada alqowl walow araakahum kaiiran lafashiltum hadduu ku tusin lahaa ilaahay oo uu riyada kugu tusin lahaa xaal ay fara badan yihiin ama iyagoo fara badan uu ku tusin lahaa badnaansho ay badan yihiin hadduu kugu tusin lahaa lafashiltum waa baqi lahaydeen oo waa ka baqan lahaydeen oo bacdi muslimiinta ka mida ka baqan lahaa wala tanaasactum waa isku khilaafi lahaydeen fil amri arrinka walaakina allaha sallam ha yeeshe ilaahay baa idinka badbaadiyey innahu ilaahay caliimun waa mid u cilmi badan bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibka u cilmi badan yahay waxaa loo jeedaa khataraadka iyo waxa qalbiyada ku sugan ee qalbiyada laasima ayuu rabbi og yahay waid yuriikumuuhum id iltaqaytum fii acyunikum ay wadkuruu waxaa xustaan id yuriikumuuhum goortuu idintusaaya ilaahay gaalada id iltaqaytum markaa kulanteen ay waqta iltiqaa'ikum goortaa la kulanteen uu idintusaayey id waa darfiya maxda macna shardi kuma jiro fii acyunikum indhihiinna uu idinku tusaayey qaliilan xaal ay yar yihiin uu idintusaayey wa yuqallilukum uu idin yaraynaayey idinkana fii acyunihim iyaga indhahooda uu idinku yaraynayay ay fii ru'yati acyunihim wuxuu sidaa u yeelay liyaqdiya allahu suu ilaahay u xukumo bimacnaa u furiya qadaa ahaan iyo qadar ahaan amran arrin arrinkaasoo kaana mafcuulan ahaaday mid la samaynaayo ilaahay cilmigiisa ku ahaaday oo rabbi sii ogaa wa ila allaahi turjacu lumuur xagga ilaahay oo keliya ayaa turjacu la celinayaa ay turaddu alumuur umuuraha loo celinaya tarjicu iyo turjacu labadaba waa la akhriyey tarjicu marka la akhriyo waxaa macnaheedu noqonaysaa tasiiru lumuur xagga ilaahay baa umuuruhu noqonaya turjacu marka la akhriyo muqayaru siiqo laga dhigo labaduba waa markaa sabci waxay markaa noqonaysaa turaddu ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu ilaahay ku kulmiyey si aan ballan yadaanu ka dhaxaynin dagaalkii inuu isugu keenay oo ku kulmiyey si uu gaaladana u jabiyo rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo mu'miniintana uu siiyo libta oo ay u guulaystaan oo xaqii uu caddaado baatilkuna u buro taas waxaa laga qaadanayaa afcaasha ilaahay in la tacliilin karo yacanii ilaahay waxa uu samaynaayo wuxuu u sameeyaa lixikam xikmad daraaddeed buu u sameeyaa biduuni xikma ilaahay waxba ma sameeyo shay kasta uu samaynaayo wuxuu ku samaynayaa bixikma saas aawadeed mutaakhiriinta qaarkood warka ay yidhaahdaan afcaalullaahi laa tucallal afcaasha ilaahay lama sababeeyo ama lama cilleeyo cillo looma sheego oo lama yidhaahdo sababtaasu wax u sameeyey waa arrin kalad ah waxay ka hor imanaysaa aayaadka qur'aanka ah walaakin liyaqdiya allahu amran kana mafcuula liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinah qur-aankii waa ku soo noqnoqonaysa yacani darsigeennanba mawaadic cadiid ay ku suganta tacliilka iyadoo laynoo tilmaamay waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay marka uu shay doonaayo inuu asbaab u yeelo ina allaha idaa araada shay-an haya'a asbaaba culammadu waxay yidhaahdeen ilaahay hadduu shay doono sababihiisuu diyaariyaa markaasaa dabeedna markaa waxaa shayga dhacaa taasina waxa weye adilay leedahay liyahlika man halaka can bayinatin wa yaxyaa man xaya can bayina waxaa loo jeedaa kii waxa weeye gaalnimada ku halaagsamayaa si uu xujo cad ugu halaagsamo isagoo dee xaqu u caddaaday uu gaalnimadii ku dhinto kii waxa weeye iimaanka ku noolaanayaana si uu iimaankii bayino dabadeed uu isaguna u qaato uu iimaankii ugu sugnaado marka halaagga waxaa loo jeedaa yacni almowtu cala alkufr gaalnimadii in lagu dhintaa loo jeedaa nacuudu billahi min dalik xayaatadana waxaa loo jeedaa iimaanka ayaa loo jeedaa iyo in iimaan lagu noolaado iimaanka lagu dhinto marka iimaanku wuxuu ka dhigaya kal xayaa nolol oo kale gaalnimaduna waxay ka dhigan tahay kal halaak ama kal mowt geeri oo kale ka dhigantahy ilaahay wuxuu inoo sheegayaa laba arrin mid waxa weeyaan riyo nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku riyooday oo inta gaaladii aynay arkin ka hor ayaa nebigu riyooday wuxuu ku riyooday gaalada tiradoodu inay yar tahay ayuu ku riyooday sidii markuu ku riyooday nebigu calayhi asalaatu wassalaam ayuu asxaabta u sheegay dabeedna waa ku farxeen markuu yidhi yagaan arkay oo ku riyooday oo tiradoodu wax yar tahay saxaabadii aad bay ugu farxeen waxayna ka qayb qaadatay si ay dagaalka ugu dhiiran lahaayeen hadduu kuu tusi lahaa inay fara badan yihiin riyadaa laguu tusi lahaa dee muslimiinta qaarkood baa baqi lahaa taladiina waa isku khilaafi lahaydeen haddayaynaan la dagaalamin iyo madiino rag badan baa inagaga dambeeya haynaga daba yimaadaan hadday doonaanee madiine aan ku eedhanno raggii kale aan u tagno si waxa weeye difaaca iyo dagaalka aynu wada gallo talooyin kala duwan baa iman lahaa markaa saxaabadii waa ku dhiiratay marka iskumanay khilaafin markii nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay inuu ku riyooday inay wax yar yihiin mid labaad ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu tusay mu'miniinta oo gaaladii uu u tusay ay u arkeen indhahooda wax yar inay yihiin taasina waxay ahayd markii ay gaaladii la kulmeen ee gaaladii arkeen muuqoodii baa loo yareeyey markaasay waxay siiyaan oo waxoo maahe waa wax yare waxaa laga sheegay cabdullahi ibn mascuud inuu yidhi nin igu xigay ayaan waxaan ku idhi war toddobaatan ma yihiin markaasuu yidhi waxaan u malaynayaa inay boqol yihiin waxaaba la isweydiiyey ma toddobaatan baa mise waa boqol ma toddobaatan baa mise waa boqol mu'miniintii markaa waa dhiiratay waa ashyaada ka qayb qaadanaya dagaalku inuu dhaco markii gaaladii iyaguna ay arkeen mu'miniinta waxay iyagu u arkeen wax yar iyaguna inay yihiin iyaguna markay saa u eegeen waxay yidhahdeen uwa akalatu jazuuri waa neef geela in cunto ah tulud geela in cuntaa gebigooduba weeyi waxa maxamed wataaba waxay ka qayb qaadatay iyaguna inay dagaalka dhaco ila hadday markaa u arki lahaayeen inay wax ka badan yihiin dagaalka iyaga waday hadday iska noqdaan cidi kama daba tagteen awalka intaan dagaalku dhicin waxay iyaguna u arkeen mu'miniintu inay yihiin wax yar oo kooban tulud geela in cuntaa inay yihiin haddaba aayadda maxaa looga jeedaa suuratu aali cimraan ku soo aroortay qad kaana lakum aayatun fii fi'atayni iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illahi wa ukhraa kaafiratun yarawnahum midlayhim ra'ya alcayn waxay u arkayeen labanlaabkood inay yihiin aragtida isha saasay u arkayeen taasna waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen culammadu markii dagaalkii dhacay ee layskuda galay waxaa markaana loo tusay oo gaaladii ay u arkeen mu'miniintu inay labanlaab iyaga ku yihiin oo ay saa uga badan yihiin si ay u baqaan oo u argagaxaan qowl kaloo odhanayaa waa jiraa kuwa labanlaabka u arkaya waa mu'miniinta oo markii dagaalkii dhacayey bay waxay sidhahen war waa labanlaabkiin ninba laba nin baa ku aadan taas qudheedu taqliilkii kama madhnay yidhaahdeen oo saddex laab bay ahaynee labanlaab may ahayn dee haddii labanlaab loo tusay waa loo yareeyey laakiin labada waxaa arjaxsan labada tafsiir wejiga hore oo cidda labanlaabka wax u arkaysaa waa gaalada kuwa loo arkayaana waa mu'miniinta waxay isleeyihiin waaba idinku labanlaabmayaan oo labanlaab bay idinka badan yihiin ciidanka maxamed wataa waa idinku labanlaabmayaan taasna waa si ay u niyad jabaan oo u baqaan weeyi liyaqdiya allaahu amran kaana mafcuula su-aal baa haddaba la isweydiin karaa su-aashaasi waxay tahay ru'ya alambiyaa'i xaqun riyada nebiyadu waa xaq sida cabdullaahi ibnu cabbaasba uu yidhi ee ka sugnaatay gaaladii oo fara badan inuu nebigu ku riyoodo iyagoo yar inay wax yar yihiin miyaynay noqona riyadu inay waaqaca khilaafsan tahay ru'ya alambiyaa'i xaqun iyo inay yar yihiin baa loo tusay say isu waafaqaysaa jawaabteedu waxay tahay oo lagaga jawaabaya yaraanshuhu mar wuxuu noqdaa xagga tirada marna wuxuu noqdaa xagga tayada riyooyinkuna waxay leeyihiin ta'wiilow mar bay ku yimaadaan calaa khilaafi daahir sida ka muuqata si aan ahayna looga jeedo tusinta loo tusinaya inay yaraayeen waxaa loo jeedaa xagga tayada inay yar yihiin oo awooddii ay daciif yihiin taasaa laga tilmaamaya ha iska farabataan oo tiradooda ha badatee waxaa laga tilmaamayaa sida kale inay yihiin qaar waxa weeye tayadoodu liidato oo waxtarkoodu liito oo waxa weeye markaa awooddoodu ay liidato oo tayadoodu ay daciif tahay markaa si kaley u yar yihiin wejigaasi waa mid weji labaad culammada qaar waa kaga jawaabeenoo waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaari karaa in bacdi gaaladii ka mida la tusay bacdina aan la tusin dee intuu arkay ee la tusay markay yaraayeen hadduu yidhaahdo waa yaraayeen dee mukhaalif lilwaaqic maaha waa arrin waaqicii waafaqaya intuu arkuu ka warramay marka labadaa wejiba culammadu waa sheegay fii manaamika bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen riyo may ahayn nebiga sala allahu alayh wasalam aragtidiisu ee waxay ahayd soo jeed fii manaamika markaa waxay ku awileen fii mawdici manaamika meeshaad ka seexato indhaha ah ee ficlan baad hurdo ku sugnayd loogama jeeday yidhahdeen nebiyada indhahoodaa seexda qalbigooduna ma seexdo sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay marka waxaa laga tilmaamayaa bay yidhaahdeen yacni meesha aad ka seexato indhaha ah ayaa lagugu tusay indhahaagaa lagugu tusay laakiin wejigaasi calaa kulli xaal waa khilaaf daahir wejiga arjaxa ahi agsarka culammaduna mareen waa sida hore oo waa inuu riyo ku arkay oo hurdo lagu tusay wejigaasaa daahirkana waafaqsan soona degdegaya arjax ah culammada badankooduna ku tagay allah wuxuu yidhi id antum bilcudwati dunyaa ay udkuruu waxaa xustaan id antum goorta idinku bilcudwati dunyaa kaa'inuuna a ku sugnaydeen bilcudwati daantii a ku sugnaydeen ama dacalkii addunyaa dhowaa ee xagga madiine u dhowaa yacnii togga dacalkiisa ama daantiisa madiine u dhowaa a ku sugnaydeen wa hum gaaladuna bilcudwati alquswa ay ku sugnaayeen daantii ama dacalkii alquswa ka fogaanshaha badnaa xagga madiina ee xagga kala xigay waarakbu ay wa idi rakbu waxaa kaloo xustaan goortii raggii rakuubada fuushanaa ee tijaarada waday asfala minkum ay fii makaanin asfala minkum oo warakbu lagu cadfo ee antum lagu cadfo ama wejiga labaad xaal laga dhigo waxaa halkaa ku kala sugnaydeen walxaal ama waxaa halkaa ku sugnaydeen bilcudwati dunyaa walxaal alrakbu yacnii ciidankii safarka ahaa ee rakuubada saarnaa waa kuwii tijaarada wadaye asfala minkum ay ku sugnaayeen fii makaanin asfala minkum meel idinka hoosaysa ay ku sugnaayeen goortaa xus walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen oo dagaal a ku ballami lahaydeen xilli cayiman lakhtalaftum waa iskhilaafi lahaydeen filmiicaad ballankaa isku khilaafi lahayd bimacnaa idinkiiyo gaaladu haddaa xilli qabsataan oo tidhaahdaan waxaweye dagaal baa inoo ballana aana ogaataan inay fara badan yihiin muuminiinta dhexdoodaba khilaaf ka dhici lahaa aynu baxno iyo mayayo inaan u bixin iyo aan dib u dhacno yacnii xilligan markaa hadda kuma habbooniyo wax la mid a culamada qaar oo u fasiray waa jiraa lakhtalaftum fi lmiicaad bimacnaa la takhallaftum laakiin waa tafsiir bilaazim waa ka dibdhec lahaydeen ballanka waxaase loo jeedaa asaalatan iskhilaaf miicaadka iyo fulintiisa iyo wax la mida laysku khilaafo walaakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula ay walaakin jamacakum ha yeeshee ilaahay waa idin kulmiyey ismaydaan khilaafin waana idin kulmiyo waa isu kiin keenay qoladii gaaladii iyo qoladii muslimiinta ahaa wuxuu idiin kulmiyey liyaqdiya allahu inuu ilaahay xukumo daraaddeed waxaa loo jeedaa qadaa qadari ah qadar ahaan u fuliyo amran arrin arrinkaasoo kaana ahaaday mafcuulan mid la samaynaya ahaaday bimacnaa fulaaya oo la samaynaya ilahay cilmigiisu hore saa ugu ahaaday ka beddelo liyahlika wuxuu idiin kulmiyey si u halaagsamo oo gaalnimo ugu dhinto man halaka kii halaagsamay can bayina ay bacda bayina ama weji kale calaa bayina oo can mar baa loo isticmaalaa bimacnaa calaa sida marka calaaba loogu isticmaalo bimacnaa can wa yaxyaa iyo inuu noolaado daraaddeed oo uu iimaan ku sugnaado ama uu rumeeyo man xaya kii noolaaday oo rumeeyey can bayina ay bacda bayina bayino dabadeed iyo xujacad dabadeed xayiyana waa la akhriyey marka xayiya iyo xaya waa bimacnan midna waa la ysku idqaamay midna waa la kala fakiyey wa ina allaha ilaahay la samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay id yuriikahum allahu fii manaamika qaliila udkur waxaad xustaa id yuriikahum allahu goortuu ilaahay ku tusinayey nebi moxamedow calayhi asalaatu wasalaam gaalada ku tusayey fii manaamika hurdadaada kugu tusayey qaliilan iyaga oo yar ku tusaayey ama inay yar yihiin uu kuu tusayey ama qaliilan xaal ay yar yihiin uu ku tusayey walow araakahum hadduu ku tusi lahaa kaiiran xaal ay fara badan yihiin badnaansho hadduu kuu tusi lahaa ay fara badan yihiin la fashiltum waa baqi lahaydeen waxaa loo jeedaa bacdi muslimiinta ka mida baqi lahaa wala tanaasactum waa isku khilaafi lahaydeen fil amri arrinka tanaasuc asal ahaan waxa weeye bixadfi zawaa'id waa min anazci waa jiidista marka tanaasuc waa kala jiidasho marka waxaa laga tilmaamaya taladii marka la isku khilaafo kaannahu ra'yigii la kala jiidjiidanayo sidan ha la yeeliyo sidaan yaan la yeeli macnaha loo jeedaan waxay tahay wala tanaasactum waa isku khilaafi lahaydeen fil amri arrinka yacni aan joognoo la dagaalanno iyo maya waxa weeye aan madiine ku eeranno oo rag baa halkaa inaga dambeeye si cududeenni markaa ay isku mid noqoto mar ula wada dagaalanno aan halkaa kula eeranno walaakina allaha sallam ha yeeshe ilaahay baa idinka nabadgeliyey fashalka iyo tanaasuca mid walba ilaahay waa idinka badbaadiyey innahu ilaahay caliimun waa mid u cilmi badan bidaati suduuri waxa laabaha u saaxiibkuu rabbi u cilmi badan yahay bimacnaa khataraadka iyo wasaawiska xataa qalbiyada ku soo dhacaya rabbi waa u aqoon badan yahe oo u cilmi badan yahay waid yuriikumuuhum ay wadkuruu waxaa xustaan id yuriikumuuhum goortuu idintusaayey haddaa mu'miniinta tihiin gaalada uu idintusayey oo aa gaalada arkayseen wuxuu idintusayey id iltaqaytum markaa kulanteen idinkiyo gaaladu fii acyunikum indhihiinnuu idinku tusayey qaliilan xaal ay yar yihiin buu idin tusayey xaal ay yar yihiin ayuu idin tusayey tan dambe iyadu xaal inay tahay shaki male waayo ru'yadu waa ru'ya basariya ru'yada basariyadina hal mafcuul bay qaadataa marka hamsatu tacdiya loo keena laba mafcuul bay gaadhaysaa labadii mafcuulla waa haysataa mid waxa weeye waa kaafu damiirka midna waa ha u damiir marka qaliilan mar layba waxay noqonaysaa hadda marka xaal bay noqonaysaa waayo ru'yadu xulumiya ma aha waa ru'yatu yaqada waa ru'yo soo jeeda ta dambe wa yuqallilukum uu idin yaraynayey fii acyunihim yaga indhahoodu idinku yaraynayey oo yagaa idiin qabo o idiin arkayey inaa yar tihiin wuxuu sidaa ilaahay u yeelay facala daalika sidaa wuxuu u yeelay facala daalika alla qadaraya facala daalika sidaa ilaahay wuxuu u yeelay liyaqdiya allahu suu ilaahay u xukumo oo u fuliyo amran arrin qadaaga waxaa loo jeedaa qadaa qadari ah qadaagu wuxuu noqdaa ilaahay loo tiiriya ama qadaa sharci ama qadaa qadari ayuu mid walba noqdaa marka hadda waxaa loo jeedaa qadaa qadari baa loo jeeda liyaqdiya allahu suu ilaahay u xukumo u qadaro oo u fuliyo qadar ahaan amran arrin arrinkaasoo kaana ahaaday mafcuulan mid la samaynayo ahaaday oo bimacnaa fulay waa ila allahi xagga ilaahay oo keliya turjacu loo celinaya alumuuru umuuraha yaa ayuha aladiina aamanuu kuwiinna rumeeyayow idaa laqiitum fi'atan haddaad la kulantaan koox gaala a la kulantaan ay fi'atan kaafira fahbutuu sugnaada oo ha cararina wadkuru allaha xusa ilaahay kaiiran ay dikran kaiiran xus fara badan ilaahay xusa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan ilaahay xusa wa atiicu allaha ateeca ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisana sala allahu alayh wasalam ateeca walaa tanaasacuu ha iskhilaafina fatafshaluu dabeed aabbaqataan haddaa iskhilaaftaan waa jawaabu nahyi wa tadhaba dabeed ay tagto riixukum quwadiinna iyo xooggiinna uu tago riix asal ahaan waxaa la yidhaha dabayshaa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa waxa weeye nasrigiinna iyo xooggiinna iyo awooddiinna ay tagtaa laga tilmaamaya wasbiruu sabra oo adkaysta ina allaha ilaahay maca asaabiriina kuwa sabraaya la jirkooda ayuu ahaaday oo bimacnaa u gargaaraya kaalmaynaya waa maciyatu nusrati wata'yiid aayadda waxaa laga qaadanayaa in ilaahay xuskiisa la farabadiyo oo marka gaalada lala kulmo in la sugnaado aan laga cararin xuska ilaahay la xusayana la farabadiyo taas waxaa laga qaadanayaa fadiilada uu leeyahay dikriga ilaahay la xusaya oo xaaladda xataa loogu dhibaatada badan yaho dagaalkii lagu jiro cabsidaa lagu sugan yahay in ilaahay la xusaa la amraya waxaana la yaqaannay baa la yidhi cidda geesiyada waxaa lagu yaqaannay wakhtiyada markaa ay dagaallada ku jiraan cidda igu jecel yihiin bay xusi jireen baa la yidhi si waxa weeye markaa dhiiggoodu u diiro oo dabeed markaa waxa weeye dhiiggoodu markuu diirona yacni nashaad iyo firinfircooni ay u helaan saas aawoodee waxay soo naqliyeen ashcaaro cantara wuxuu yidhi walaqad dakartuki warimaaxu nawaahilu minii wa biidulhindi taqduru min dami gabadh buu sheegayaa markaasu wuxuu ku leeyahay waxaan ku xusoo ku xasuustay iyada oo warmuhu ay jidhkayga ka cabbeen oo sidaa markaa uga hirqadeen oo waranku jidhkayga sidaa u gelayo kuma ilaawina markaa waa ku xasuusanayo seefaha hindiya loo nisbeeyeyna dhiiggayga ay ka tifleeyihiin ay sidaa u daadinayaan xaalka noocaasaan ku xasuustay buu kuleeyahy oo ku xusayey mid kale wuxuu yidhi dakartukii waalkhatiyu takhturu baynana yacnii waxaan ku xasuustay buu yidhi iyadoo warmaha khatiga la yidhaahdaa yacni waxa weeye jidhkayga iyaguna ay gelayaan marka waxaa laynoo tilmaamaya calaa kulli xaal mu'miniintu cidday ugu jecel yihiin waa allah axabu alxabiib ilayhim waa allah xaaladda noocaasa waxay u baahan yihiin allah inay xusaan oo rabbi xasuustaan oo dikriga ilaahay la yimaadaan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen shay ka fadli badani qur'aanka ma jiro saas aawoodee xaalkaa dagaalka lagu jiro in qur'aanka la akhriyo baa ugu fadli badan dikrigana macnaha caamkaa in lagu fasiraa fiican bacdulmufasiriin oo ku fasiray waa jiraan duco oo yidhi fadcuu nasra hiilka ilaahay idin hiiliyo idin gargaaro nasriga idin siiyo ilaahay ka barya waxay ku fasireen waa tafsiiru dikri bibacdi afraadihi dikrigii bay ku fasirayaan wax markaa ka mida afraaddiisii macnaha caamkaabaa fiican oo ducadii soo gelayso oo qur'aan akhriskii soo gelayo oo dikrigii soo gelayo oo isagoo allah xusayo oo xaggana markaa waxay dikrigii ka daldalaya ayuu xaggana cadowgii kala dagaalamaya dikrigaa ilaahay uu xusayaana taqwiyu u taraya waxaa laga qaadanayaa xaalnaba dikriga ilaahay inaan laga qaafil noqon oo xuska ilaahay la farabadyo ninbaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi ina sharaa'ica alislaami qad kahurat calay sharaa'icda islaamku way igu fara badatay bal waxaan qabsado ii sheeg oo sharaa'icda ka mida laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah yacnii kama zuulaayo kama baxayo carabkaagu inuu ka qoyan yahay dikriga ilaahay yacni yaanu ka zuulin baa loo jeedaa ee mar walba ilaahay xus xuska ilaahay la xusayo fadli badan baa ku sugan fadkuruunii adkurkum ilaahay wuxuu ku ballan qaaday haddaad xusto inuu ku xusayo adigoo addoon ilaahay ah oo biddo ilaahay leeyahay ah mamluuk lilaah addoon daciifa ah ayuu rabbi wuxuu ku ballan qaaday hadda ay xustaan waa idin xusayaa faadkuruunii adkurkum maanta haddii laynagu yidhaahdo yacni waxa weeye boqor adduunyo badan ilaahay siiyey baa ku xusaya saaad u dareemi lahayd waxa weeye dee shi si markaa aad u weyn baad u dareemi lahayd boqorrada iyo madaxda iyo tujaartu dhammaantood waa addoommo ilaahay waxay hayaanna waa caariyo walaa budda yowman an turadda alwadaa'icu ammaanooyinkana maalin baa la celin doonaa maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq kii khalqigaba abuurtay ee khalqigaba lahaa ee khalqigaba mulkinayey oo cidda isaga ka soo hadhoo dhami ay tahay addoommadiisii dhammaan makhluuqaadku waa makhluuqaadkiisi iyo addoommadiisii weeye kaasaa wuxuu ku ballan qaaday haddaad isaga xusto inuu ku xusayo man dakaranii fii nafsii dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum xadiisulqudsiga nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ka soo wariyey wuxuu sheegayay in ilaahay yidhi ka naftiisa iga xuso xagga si hoose ii xusa oo si gaara ii xusa anna si gaaran u xusaa ka jamac iga ag xusa jamac ka khayr badan baan ka ag xusaa idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu allaha kaiira ashyaada kale waa la xadidaa tiraa la sheegaa salaadaha faralkii waa shan soonku waa bil xajku waa mar sakada waajibka ahi waa muqduro mucayana oo la yidhi markaa shaygii walba intaa ka bixiya dikriga maxaa layna amray in badan ilahay xusa wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat dikriga waa in la badiyaa dikriga ilaahay la xusaayo waa in la farabadiyo lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan in waxa weeye la sugnaado oo loo dhabar adaygo gaalada dagaalkooda iyo la dagaalankooda ilaahayna la xuso in fara badan waxaa lagu gaadhayaa falaax iyo liibaan wuxuu ilaahayna amrayaa taacada ilaah iyo taacada rasuulka sala allahu alayh wasalam wa atiicu allaha wa atiicu arasuul walaa tanaasacuu fatafshaluu ha iskhilaafina oo arrinka dagaalka ha isku khilaafina haddaa arrinkii dagaalka isku khilaaftaan waa baqaysaan cududiinni baa fagmaysa ya quwadiinni baa hoos u dhacaysa yacni waxa weye taladu inay mid tahay oo la ysku tiirsan yahay oo aan la iskhilaafin ayaa xooggu ku jira yahay ya nasrigana taasaa lagu heliyay ilaahayna wuxuu la jiraa cidda sabirta macnuu muxuu dhacayaa sabra aan idiin gargaare saasaa markaa macnuhu dhacaya allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa laqiitum fi'atan haddaad la kulantaan koox waxaa loo jeedaa koox gaala ah oo cadowgii lala dagaalamayey fahbutuu sugnaada oo ha ka cararin oo ha ka baydadina wadkuru allaha xusa ilaahay kaiiran ay dikran kaiiran xus fara badan xusa ama zamanan kaiiran wakhti fara badan xusa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan ilaahay u xusa wa atiicu allaha ateeca ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ateeca walaa tanaasacuu ha iskhilaafina fatafshaluu aa baqataan haddaa iskhilaaftaan wa tadhaba dabeed ay tagto riixukum ay quwatukum xooggiinnu u tago yacani waxaa weeye idaa habbat riyaaxuka fakhtanimha fa ina likulli khaafiqatin sukuunu fa ina likulli caasifatin sukuunaana way yidhahdeen hadda sukuunu marka la yidhahdo waxay noqonaysaa damiiru sha'ni in laga dhigo isimka oo jumlada laga khadro siday culamada qaarkood tilmaameen wuxuu yidhi hadday dabayshaadu dhabato oo bimacnaa soo dhacdo fursaddaadii hadday timaaddo ka faa'iidayso riyaaxuka maxaa loo jeedaa yacanii qofku fursad buu mar helaa fursaddaadii haddaad hesho waa inaad ka faa'iidaysataa waayo wax kastoo soo kordhaaba ama dabayl kastoo soo dhacdaaba mar bay markaa dee istaagaysa marka riix waxaa loo jeedaa bimacna alquwa ama bimacna nasri nusirtu bisaba oo hulikat caadun bidabuur dabaysha saba la yidhaahdee bariga ka soo dhacda baa laygu gargaaraa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo laygu hili caadna waxaa lagu halaagay dabaysha dabuur la yidhahdo yacni dabaylihiiba anwaaca wasbiruu sabra ina allaha ilaahay maca asaabiriin kuwa sabraaya la jirkooda ayuu ahaaday oo u gargaaraya walaa takuunuu ha noqonina kaladiina sidii kuwii oo kale qaar shabbahaya ha noqonina kharajuu soo baxay min diyaarihim guryahoodii ka soo baxay waxay guryahoodii ka soo baxeen bataran ay batiriina xaalay kibrayaan oo isqaadqaadayaan wa ri'aa'a annaasi ay wa muraa'iina annaasa iyo xaal dadka ay istusayaan ayay soo baxeen wa yasudduuna iyo walxaal hum iyagu yasudduuna dadka ay ka mancinayaan oo u diidayaan oo iska hortaagayaan can sabiili illaahi waddada ilaahay ayay soo baxeen marka wayasudduna waxay ku cadfan tahay bataran wa ri'aa'a annaas marka xaal haddii laga dhigo iyadana xaaliya laga dhigaya jumla xaaliya waxaana loo qadarayaa hum baa loo qadaraya waayo ficil mudaarica oo markaa musbat ah xaal hadduu dhaco wow lama geliyo sida qaacidadu tahay wadaatu badin bimudaaricin sabat xawad damiiran wa min alwaawi khalad wadaatu waaweyn bacda hanwi mubtada lahu lmudaaric ajcalanna musnada marka haddii ay dhacdo inay timaaddo waxaa laga dhigayaa jumla ismiya inay taa la qadariy weji labaad culamada qaar waxay mareen in la yidhaha bataran wa ri'aa'a annaas waxaa looga jeedaa mafcuulu lahu bataran ay libatarin kibir daraaddii u soo baxay wa ri'aa'a annaasi iyo istus dadka ay istusayaan daraaddii u soo baxay wa yasudduuna can sabiili illaah culamada qaar markaa waxay yidhaahdeen jumla musta'nafa laga dhigaya marka mafcuulu lahu loo fasiro bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan may nasaqa ku wad macno masder ku awil ay walisaddin can sabiili illaah saasaa lagu awilayaa bay yidhahdeen wayasudduuna waa ka mancinayaanoo waa u diidayaan can sabiili illaahi waddada ilaahay bay dadka u diidayaan oo iska hortaagayaan wallahu ilaahay bimaa yacmaluuna muxiita waxay samaynayaan wuxuu yahay mid koobaya oo cilmi iyo qudro mid walba ku koobaya waid zayana lahum ashaytaanu ay wadkuruu waxaa xustaan id zayana goortuu qurxiyey lahum yaga u qurxiyey ashaytaanu shaytaanku u qurxiyey gaalada acmaalahum camalladoodii u qurxiyey oo u dhallalaaliyey wa qaala uu yidhi shaytaanku laa ghaaliba lakum cid gacan sarraynaysaoo gaalib noqonaysaa ma ahaan qaar idinka idiin sugan ay laa ghaaliba kaa'inun lakum mid haalib noqonayo idinka gacan sarraynaya ma jiro alyawma maantadan idinma sugnaan mid idinka haalib noqonayo min annaasi xaalu dadka ahaaday cid idinka haalib noqonaysaa ma jirto waa libayaan ljins oo laga dhigo xaal yani waxa weeye haalib laga xaalaynayo waa libayaan ljins ama la yidhaahdo damiirka mustakiniga ku ah mutacalaqa khabarka kaa'inun huwa ayaa laga xaalaynaya idinma sugnaan min annaasi xaaluu dadka ahaado idinma sugnaan wa innii jaarun lakum anigu waxaan idin ahay kaalmeeyaan idin ahay mid idin magangelinayo idin kaalmaynayo idin caawinayaan ahay buudi jaar bimacnaa mujiirun wa muciinun wa naasirun lakum falamaa taraa'at ilfi'ataani markay is arkeen labadii kooxood mu'miniintii iyo gaaladii isu muuqdeen oo is arkeen nakasa calaa caqibayh labadiisa cidhbood buu dib ugu gurtay ma aha markaa inuu isrogayoo dhabarka sii jeediyey maaha kaannahu wax ku soo degaya uu iska ilaalinayoo kale ayuu xagganna u jeedaa cidhbahana ku guranaya rajaca alqahqaraa dib buu u gurtay wa qaala wuxuu idhi innii barii'un minkum anigu beri baan idinka ahay shaqo idinkuma lihi wax kaalmaan idin hayaana ma jirto idin kaalmaynaya innii araa maa laa tarown innii anigu araa waxaan arkaa maa laa tarown waxaydaan arkayn baan arkaa innii anigu akhaafu allaha waxaan ka baqayaa ilaahay alla been badana wallaahu ilaahay shadiidu alciqaab waa ka ciqaabkiisu daran yahay id yaquulu almunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun gara haaulaa'i diinuhum ay udkuruu waxaad xustaa id yaquulu goortay odhanayeen almunaafiquuna munaafiqiintu ay odhanayeen mudaaric baa laga cabbiray waxaa loo jeedaa wakhti tegay oo maadi ahe ayaa looga jeedaa waaladiina iyo kuwii ay odhanayeen fii quluubihim maradun qalbiyadooda cudurku ku sugnaa garra waxa kadiyey ama waxa dagay ama waxa hoday haaulaa'i kuwaasi waxa hoday oo kadiyey diinuhum diinkoodii diintoodii baa hoday oo kadisay waman yatawakkal cala allah ku kastoo ilaahay tala saarta fa ina allaha ilaahay casiizun waa ka haalibka gacan sarreeya xakiimun ee xikmadda badan waxaa loo jeedaa yucinhu ilaahay waa kaalmaynaya waana u gargaaraya aayadahan wuxuu ilaahay ka warramayaa gaaladii siday ku soo baxeen gaaladu waxay ka soo baxeen guryahoodii maka ayay ka soo baxeen iyagoo sheeganaya inay tijaaradoodii iyo safarkoodii ay daafacayaan laakiin markay soo baxeen way kibirsanaayeen waa isqaadqaadayeen istusna waa u jeedeen markii dambe tijaaradoodii ay ogaadeen inay u nabad gasho xoolahoodii u badbaadeenna may noqon waxay ku adkaysteen ilaaba ilaa inay dagaalamaan saasay ku adkaysteen oo abuujahal wuxuu yidhi wallaahi noqon mayno ilaannu halkaa wadhno aanu kullayno halkaas aanu ceelka beder degno oo aan saddex habeen joogno oo aanu khamriga ku cabno oo habluhu noogu heesaan oo geela ku qalanno oo carabi sidaa ku ogaato oo dadka kalena nagaga baqaan cashar aanu siino maxaa loogu beddelay inay koobkii geerida ku cabbeen meesha halkay khamriga lahaa ee khamri aan ku cabbayna koobkii geerida inay ku cabbeen bay ku beddeshay ayaa loogu beddelay halkay lahaayeen geel baanu ku qalanaynaa iyagii in lagu qalay oo kurka lagaga guray halkay lahaayeen hablaha noogu heesayana baroortu inay isu yeedhay oo heestii baroor isu rogtay saddexdaas saddexdaasaa loogu bedelay marka kuwaasoo kale ha noqonina waa nahyun can itashabbuhi bilkufaar waa reebis la reebaayo gaalada in la ysu ekaysiyo oo la shabbaho yaa gaalo qurunley in la shabbaha laysu ekaysiyo ma aha gaalo qurunley in la shabbaha ma aha in laysu ekaysiyo ma aha waxay la gaarka yihiin waa in layska jiraa laga fogaadaa aan markaa la ysu ekaysan hadday tahay caqiido hadday tahay cibaado hadday tahay caadaad ay la khaas yihiin oo la gaar yihiin kullu daalika waa inaan laga shabihin oo laysugu ekaysin wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegaya shaydaankii inuu u qurxiyey camalkooda markaa qiso mashhuuraa jirta oo siirada ku caan ah oo laga soo wariyey cabdullaahi bnu cabbaas qisadaasi ay tilmaamayso markii ay soo baxayeen waxay ka baqeen qolo xoogaa colaadi ka dhexayso banu bakrin inay soo weeraraan oo markay ogaadeen nimankii quraysheed inay duuleen inay soo daba maraan oo weerar ku basiyaan taasay ka werwereen dabeedna waxaa la yidhi shaydaankiibaa u yimi ibliis oday weyn oo reeraha ka tirsan oo suraaqat ibnu maalik ibnu jucshum la odhan jiray ayuu muuqaalkiisii ku yimi oo usoo ku soo tashakulay dabeedna wuxuu yidhi anaa idin damaano qaaday oo magan idinka ah inaan weerar xaggaa idinka yimaaddaa jirin socda ma ciinananaha halkaasay dabeedna dhiirradeen oo is yidhaahdeen mar haddii uu ninkaa odayga idiin ballanqaaday weerar xaggaa inaan idinka imanayn ku socda arrinkiinu waabuu raacay dagaalku markuu dhacayey ayaa waxaa la arkay odaygii oo dib u guranaya war waa sidee soo innagii markaa waxaweyaan ballankeennu caynkan ahaa wuxuu idhi waxaan arkaa waxaydaan arkin beri baan idinka arkay beri ayaa idinka arkay markaa shaydaankii oo suuradda shakhsigan ku yimi ayuu ahaa baa layidhi qisada aayaddu tilmaamaysaa taas weeyaan bay yidhahdeen ishkaal baa dhici karta in la soo arooriyo ishkaalkaasi wuxuu yahay ghaswadani waxay dhacday ghaswatu badrin ramadaan bay dhacday axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay shayaadiinta in la xidhxidho ramadaanta marka shayaadiintaa la xidhxidhaa ramadaanta iyo beder baab u joogoo marayey oo gaaladana markaa dhiiri gelinayey say isu waafaqaysaa waxay culammada qaarkood kaga jawaabeen qisada sanadkeeda nadar baa ku sugan inkastoo duruq ay leedaho duruqdu nowcan maa ay u badan tahay inay isxoojinayso waxaana dhici karta in lagu xambaaro in laga tilmaamayo shaydaan shaydaamada ka midi inuu suuraddaa ku yimi oo caynta ibliis aanu ahayn ee uu shaydaan kale yahay waayo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam sixaaxa qaarkood waxaa ku soo aroortay waxaa la xidhayaa maradatu shayaadiin shayaadiinta kuwooda madax adag halkaana waxaa laga fahmayaa kuwa aan sifadaa iyagu lahayn ee ka hooseeya iyaga inaan la xidhayn calaa haada haddii sidaa lagu tawjiihiyoo la yidhahdo shaydaan shaydaamada ka midu ahaayee caynta ibliis ma ahayn waxay noqonaysaa inayna ka hor imanayn waa midda kale shayaadiinta ma si caamaa loo xidhayaa mise mu'miniinta sooman baa laga xidhayaa ahlucilmiga qaarkood waxay dhahay mu'miniinta sooman baa laga xidhayaayo wax shara aynay ku samaynayn calaa haadaa gaaladii in laga xidhayo dee kuma jirto jawaab labaad weeyaan oo lagaga jawaabayo jawaab saddexaad xidhitaanka shayaadiinta la xidhayaa ma qadiim bay ahaydoo markii soonka la sharciyeeyey ramadaanba oo la waajibiyeyba miyaa xidhitaankaa la bilaabay mise mar dambaa xidhitaanku soo darriyo waa fadiilo ummadda loo kordhiyey mar dambe taa qudheeda ixtimaal baa ku sugan bay culamada qaar yidhahdeen rubama markaa hore aan shayaadiinta la xidhi jirin ee dib dambe fadiilada ummadda loogu kordhiyey yadana taana waa aqbali karta laakiin nowcan maa waxaa ishkaal gelinaya arrinka ku saabsan shaydaan shaydaamada ka mida in lagu xambaaro riwaayada la soo wariyey xadiiska nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wassalaam oo tilmaamaya yacnii maa ru'ya ibliisu yowman asqaru wa axqaru wa adxaru min yowmi carafa ibliis lama arag maalinuu ka dullaysan yahay oo ka xaqiran yahay oo ka yar yahay oo ka liito maalinta carafa ilaa maa kaana min yowmi bedrin wixii maalintii beder dhacay mooyaane markaasay wamaa maxaa dhacay maalinta beder maxaa jiray markaasuu wuxuu xadiisku sheegayaa dee markuu arkay malaa'igtoo soo degaysa ayuu inuu xaqirmay sheegay calaa kulli xaal jawaabahaas ayaa markaa laga jawaabaya mu'miniinta keliya laga xidhayaa ee gaalada lagama xidhaya haddii la yidhaahdo dee ishkaalba male haddii la yidhahdo mar dambaa xidhitaanku soo kordhayna iyaduna waa waadix waa cadda wakhtigaa inaga dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk